gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiriye yaboh gudoomiyaha degmada kaaraan iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabad kooban oo xarigga looga jarayay dhismaha wadada al-shareeca ee degmada kaaraan oo nidaamka interlooga ah lagu qalabeeyey xarig jirka dhismaha wadadan ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay qaybo ka mid ah bulshada degmada kaaraan kuwaasoo si weyn ugu soo dhaweeyey dayactirka lagu sameeyey wadada al-shareeca xaafadan al-shareeca waaxdan faanoole aad ugu faraxsannahay ugu qanacsannahay saan ugu soo banbaxnay waddadan quruxda badan leh ee noola dhisay maamulka degmada iyo dadka shacabkao iskaashahayaan la dhisay ee maanta la xarig jaraayo waa waa inaan bogaadinaa waan soo dhoweynaynaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay waxa waaye waxaad ogsoon tihiin degmadan intaana loo soo magacaabin mudane faarax cadaani maxamed meel kasto waddo furan ma jirin cid ku dhiirataa la waayey meel la mara ma lahayn meel kasta ciyaalo weeray u xorneyd meel kasta cariiriyaa ka jiray laakiin maanta markii la magacaabin cadaan guddoomiyaha muugaab iyo guddoomiye yaboba waxaa leenahay shaqadaasaa ku dooranay faarax cadaani inuu noo
waxaan rabaa halkaan uga mahad celiyo maamulka gobolka banaadir uga horeeyo mudane xasan maxamed xuseen muungaab maamulka degmada kaaraan oo si howlkarnimo leh oo hiilo leh ugu adeegay bulshada reer kaaraan iyo dhammaan gobolka banaadirba waxaan leeyahay maamulka iyo bulshada reer kaaraan abaala idin hayaa waana mahadsan tihiin tan kale waxaan rabaa halkaan inuga mahad celiyo si gaara aan ugu mahad celiyo oo dhismaha kaaraan ka socda hiil uga leh shirkadda la yidhaahdo foley constr gudoomiyaha maamulka degmada kaaraan faarax cadaani iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna ka qayb galay munaasabadda xarigga looga jarayo wadada al-shareeca ayaa madasho ka hadlay
kow inay mitiraadkii la jibiyey ee waddada markii laga shaqaynayo inayn ku soo noqon ee qof kasta cabirkeedii gurigeeda ay ku ekaato nabar labo in nadaafadda ay ku dadaalaan oo guri kasto hortiisa la nadiifiyo nabar saddex guri kasto in leer lagu xiro oo iftiino saddexdaas shay waa inaad ku dadaashiin dadka halka deggan oo qarashaad badan baxsaday annakana waan kor joogtay doonnaa insha allahu waana ku dadaalaynaa waddadaa markaan ka gubdo waddooyin badan ayaa diiwaangelintii ayaan ku mashquulnay waan jecleen waddo kasta inaan xarag jarno nooma saamixin laakiin waa bilaabi doonaa insha allah habeen iyo maalinna waan xarag jari doonaa waddooyin kalena way noo qorshiyiin inaan shaqe ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir mudane maxamed axmed diriye yabo ayaa tilmaamay in kaaraan ay cagta saarta waddada guusha islamarkaana dayactiro ballaaran lagu sameynayo waddooyin muhiim u ah ganacsiga iyo isu socodka bulshada aniga waddadan waxaan u malaynaa laba bilood ma dhamma inta oo maalintaan dhagax dhigayay hal baabuur xataa ma mari karin waddadan galabta markaan imid oo aan fiiriyey waa la yaaba xaqiiqatan meeshaan laba saddex baabuur oo kuwa waaweynahoo dekedda alaabta ka soo qaada waddadan waa isku dhaafi karaan galabta waxay idin tusaysaa quruxda iyo sharafta iyo qiimaha waddadan oo ay leedahay maalintaan dhagax dhigaayay mar waa jajabneed marna xaafad kasta ama guri kasta hortiisa waxaa ka dhisnaa dhismooyin waddada dhexdeeda ku yaalla galabtana waa arkaysiin xataa shacabkaanu hadda hadday ku dhaqaaqaan waddadan ayagoo garba simana oo dhammaantood aan wada socnaan mari karna maalintaasna waxaa laga yaabay hal luuq dariiq yar bis inay ahayd guddoomiyaha degmadaa in la hadlay waddada waa la dhisay waa qurxoon tahay galabtay guri ku jiraan ma jirto derbi ka derbi ayay bannaan tahay horta marka koowaad wadda macnaheeda iyo quruxdeeda waxay tahay in sidaas hadda galabta ay tahay waddadaas ay ahaato adinkaa lacagtiina la baxay adinkaasaan waddadaa u quruxsaday waa in quruxda aan la inkaga dheelin qofkii inkaga ciyaarayana waa inaad ka ceshatiin maalmihii dambe maamulka degmada kaaraan iyo kan gobolka banaadir oo iskaashanaya ayaa dayactiro ku sameynaya waddooyinka burburka uu ka muuqdo ee mara degmada kaaraan ee gobolka banaadir